bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeysa qodobada wararka dalsan saaka in haysan waxaa ugu waaweyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dowladda aysan fuli karin ballanqaadyadii hore u gashay haddii aysan taageerin shacabka taliska booliska maamulka puntland oo beeniyey in dhaqdhaqaaqyo ciidan iska soo horjeeda ay ka socdaan magaalada garowe ee caasimada puntland waxay soo bandhigtay degaanyahalan la sheegay inay ka tirsanaayeen daacish oo isku soo dhiibay gudaha kenya oo la sheegay in malaayiin doolar oo lacag ay ku xukuntay dowladda soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda deegaano hoostaga degmada runagood ee gobolka shabeellaha dhexe wararka dibadda waxaa ugu waaweyn midowda yurub oo suuqayo cambaariyey kitaabkii ugu gubay dalka sweden
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax tira axada taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii subax reyo darsan oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa ballanqaadyadii hore u gashay aysan fuli karin haddii aysan shacabka soomaaliyeed aysan gacan ku siinin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay in ay sameeyaan isku tashi isla kalena ay iska taageeraan dhinacyada waxa uu sheegay in isku tashiga dowladda iyo shacabka uu asaas u yahay horumarka uu ku tallaabsanayo dalka wuxuuna tilmaamay muhiimadda ay leedahay xoojinta wadashaqeynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoona dowladda dhexe ay muhiimad sii doonto sida uu tilmaamay madaxweynaha horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka musuqa adkeynta amniga iyo dhamaystirka dastuurka iyo xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha madaxweynaha oo sii hadlay ayaa sidoo kale tilmaamay in muhiim ay tahay in dowladda si ay u fuliso ballanqaadyadii hore u gashay ay shacabka ka hesho taageero
mubaarak wa kulla caamin wa antum bikhayr guul soomaaliya guul soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo waxaan sidoo kale halkan aanan jooginoon hambalyo u dirayaa dadka soomaaliyeed oo gobollada oo dhan calanka ka taagay ee u dabbaaldegay hambalyaan leeyahay caanana waa u dabbaaldegeen waxaan filayaa markii ugu horraysa oo si babliga oo loo dhan yahay ugu dabaaldegaan waaye guulaan leeyahay dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaanna hambalyaan leeyahay guud ahaan inta dhimanna dhowaan waa u dabbaaldegi doonnaa nabadda iyo wanaagga la haystana waa ku naaloonaynaa marka oo ay uga qayb qaataan horumarka dalka dawladdu waa ugu jirtaa xisaabka intaasna waxaan leeyahay marka dadka soomaaliyeed hawshaas oo dhan sida difaaca haddaba dadka ay uga qayb qaateen oo dawladda iyo dadka markay iskaashadaan guulo deg deg a loo gaari karo wax kasta oo ay dawladdu samaynayso ama ay ballan qaaday garab istaagga dadweynaha ayay u baahan tahay dawladda keligeed dalkan kuma filla hay-adihii ku fillaa lahaana weli ma noo dhammaystirna kuwa jirana aad uma xoogana hadday kobcayaanay kacayaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa dawladda inay garab istaagaan hay-ad kasta oo dowladda soomaalida maanta waxay u taagan tahay waxa ay u magacaaban tahay wasaaradda tacliinta bes ma aha middaa oo hadda shaqadeedii qabsatay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda ayaa shaqadoodii qabsaday wasaaradda difaaca ayaa muxuu ahay ka dhan wax la sheego iyo wasaaradda amniga gudaha oo ayagana amniga meesha ay marsiinayaan aan arkeenno wasaarad kasta waa sidaas hadday tahay xanaanada xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay wacyigelinta iyo dhallinyarada hadday tahay haweenka iyo xuquuqdooda mid walba waxay u taagneed waa dhaqaajisay ha la garab istaago kuwa aan arag
waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad kalacad magaalada muqdisho markana taliska qeybta booliska gobolka nugaali baaburka puntland ayaa waxa uu ka hadlay warar been abuur ah oo lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegay in dhaqdhaqaaq ciidano iska soo horjeeda ay ka socdaan magaalada garowe ee caasimada puntland taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal gaashaanla sare maxamed cali marduuf oo ku hadlayay afka guddiga amniga gobolka nugaal ayaa sheegay in shacabka caasimada puntland looga baahan yahay inay isdejiyaan islamarkaana aysan jirin wax amni darro ah oo xilligan ka jira gudaha garowe waxa uu sheegay inay jiraan dad doonaya inay qalqalgeliyaan amniga magaalada garowe sidoo kale gobolka waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in shacabka iyo laamaha amniga ay wada shaqeyn yeeshaan sida looga hortago wararka been abuurka iyo sidoo kale amni darrada la sheegay in halkaasi ay ka jirto dadka wada qalqalgelinta amniga oo dadka rayidka ah beent u sheegaya waa in ay ka waantoobaan bal been abuurka aan sal iyo raad ka toona lahayn sidoo kalena waxa uu sheegay taliyaha in ay gacan biraha ku qaban doonaan cid kasta oo lagu lagu arko in ay qalqalgelin ay ku wado amniga iyo sidoo kale shacabka waxa uu sheegay in garowe ay hore uga dhaceen iskoorimaadyo u dhexeeyey dadka waa iskoorimaadyo udhexeey siyaasiyiinta mucaaradka ee puntland iyo sidoo kale ciidanka maamulkaas balse arrintaas hordhac si hordhaca xal loo gaaray isagoo sidoo kale sheegay in ay haatan xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana aan jirin wax amni dara ah oo ka jira gudaha magaalada garowe dhinaca kalena dagaalyahano la sheegay inay ka tirsanaayeen daacish ayaa isku soo dhiibay ciidamada maamulka puntland puntland ayaa waxay sheegtay inay soo dhiibeen labaiyo toban dagaalame kuwaas oo kasoo goostay daacish ee kusugan buraleyda calmis ee gobolka bari lix ka mid a dagaalamayaashan ayaa waxaa la sheegay inay ajaanib yihiin afar kalena ay kasoo jeedaan dalalka etoobiya labo sudan waa suudaaneysa halka lixda kalena ay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed sida ay puntland sheegtay sidoo kale boolisku waxay sheegeen in raggan ay isku soo dhiibay ciidamada puntland ay ku sugnaa tuulada lagu magacaabo bildin ee gobolka bari ka tirsan qaar ka mid ah xubnaha isoo dhiibay oo warbaahinta la hadlan waxay sheegeen
magacayga waa maxamuud macalin maxamed alxamdulilah baa mahad leh iga soo saaray buurihii aan ku jiray oo boosaaso baan halka hadda joogaa alxamdulilah kolba aad bay ii soo dhaweysa dowladda dadka meesha joogan waxaan ugu baaqayaa inuu ilaahay meesha ka soo saaro waan usoo ducaynayaa dadka meesha maaragtay ku dhibeysan oo raba inuu meesha ka soo baxa ragga kaleentoodu hadda kolba meesha maaragtay hadafka iyo ku qaracsanna waxaan leeyahay kolba waxa ku jirtaan waa qalad ilaahaygiina ka cabsada dadkiina wax la wadaaga oo meesha ka soo baxa waxaa uga soo baxay kolba aniga waa in ay fikirka qaldan yahay baan ogaaday markii horena kolba aniga si waxaa laigu geeyey oo khiyaana ah baa laigu geeyey si khiyaanahan ugu soo baxa ilahan ii fududeeyey alxamdulilah dowladda aan ka tirsanaa daacish lix bil baan la joogay dowladda waxaan ka codsanayaa kolba dowladda hadda si wacan bay ii soo dhaweysay ayadaan isku soo dhiibay kolba iyadan waxaan ka rajaynayaa kolba in wax walba ay khayr kuwana ay ku dhammaan doonaan wax walba ay ahaatana kolba alxamdulilah mar haddii ilaahay meesha iga soo saaray oo dadkaygii bulshada la joogo wax walba oo ii soo qaado oo ilaahay ii qadaro un baan qamraya alxamdulilah wax walbana waan ku qanacsanahay ma jiraan dagaala aan ka qayb galay waa kolba markii oo tababar oo ii dhammaaday baan fursad fursad helay fursadii baanu ku soo baxay buuraha buuraha halkan baan ugu imaada aniga daacish ma garanaynin aniga marka hore khiyaanaa liigu soo waday shaqadoon baan ahaa shaqa baan soo aaday shaqadii ninkii maaragtay nin baa i qalday oo wuxuu dhahaa shaqaan ku hayaa meesha haddaan imaadayne buuruhu i geeyey qofka meesha hadoo galana akhtiyaar malaan si aan uga soo baxan la'aa fursad baan raadinaya hadda ilaah baa ii fududey
halka warkaasi kala socotaan warraadiya dalsana magaalada muqdisho markana wararka dibadda midowga yurub ayaa si kulul u cambaareeyey falkii lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah midowga yurub ayaa si adag u cambaareeyey gubidda kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo muujinta cunsuriyadda waxayna caddeeyeen inaysan meelna uga jirin yurub midowda yurub ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee sweden u gudbiyey sida xoogan ay u diidan yihiin qur-aanka lagu gubay dalkaas afjan wahadle midowda yurub ayaa sheegay in falkani uusan sinaba uga turjumeynin aragtida midowda yurub isagoo xusay in aan lagu tuhumi karin in aan lagu tuman karin xuriyatul qowlka oo la difaacayo waxa uu sidoo kale afyeenka sheegay in waxaa falkan sii xumeynaya uu yahay in qof falka geystay uu doortay maalinta ay muslimiinta u dabaaldegiyeen ciidul adxa guud ahaan dhegeystayaal warkiisa waxaad ka dhegeysanaysaan dala soon dhegenta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel